إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahintii islaamiga ah eelfurqaan qodobada caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay dagaal maanta ka dhacay deegaanka beereyabaal ee duleedka degmada buula burde ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhintay howlgal ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada baydhabo faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helay kamiin ciidamada mujaahidiinta u dhigeen ciidamo soomaali ah oo ka soo baxay deegaanka kaambooni ee dhaca xadbeeneedka xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegeen xasan sheekh maxamuud uu ku fashilmay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab khilaafka u dhexeeya kooxda t b l f ayaa laga cabsi qabaa inuu isku bedelo gacanka hadal meydka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada beled xaawe ee dowladda federaalka ayaa muddo maalmaah yaalay cisbitaal ku yaala magaalada muqdisho bataraydah ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday duqeyn ay diyaaradaha shisheeye ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka bari intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii gudoor korona ee warka yaga fiidnimo iminkana u diyaar garoobah isagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeenimo arbaca taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan siddeed iyo labaatanka janaayo laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay dagaal maanta ka dhacay deegaanka beereyabaal ee duleedka degmada buula burde tafaasiil ku aadan warkan waxaa ka waramaya maxmed ciise faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dagaal maanta ka dhacay gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya kaasoo dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka oo ay wehelinayaan xoogaa maleeshiyaad ah dagaalkan ayaa ka dhacay deegaan ku caanbaxay dagaallo hore oo dowladda federaalka ku dhowaad boqol askari looga dilay hubna loogu furtay dagaalkan maanta ka dhacay halkaas ayaa waxaa lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka sida ay soo tabinayaan goobjoogayaasha deegaanka uu dagaalka ka dhacay oo dhaca duleedka magaalada buula burde ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaana lagu dhaawacay labaatan kale sidoo kale waxaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkan ku soo furteen gaari nooha ah iyo bastoolad sida ay sheegtay idaacadda al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ila wareedyo madax bannaan oo ay la xiriirtay warbaahinta al-furqaan oo ku sugan buula burde waxay xaqiijinayaan dhimashada toban ilaa kow iyo toban askari oo dagaalka loogu dilay dowladda federaalk iyo maleeshiyadii la socotay waxay sidoo kale ilaha caafimaad dhankooda sheegayaan in la soo gaarsiiyey dhaawacyo tobaneeyo ah dhaawacyada xaaladoodu daran tahay waxaa loo geeyey ciidamada jabuuti halka kuwa kalena la dhigay xarumo kala duwan waxaa iminka si hordhac ah loo helayaa magacyada askarta laga dilay dowladda federaalka qaarkood waxaana ka mid ah muuse axmed cali xasan iyo maxamed cali sow sidoo kale waxaa suura gashay inaan helno magacyada qaar ka mid ah askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka ku dhaawacmay dagaalkii maanta ka dhacay beereyabaal waxaana ka mid ah cabdulaahi macow dhaley juujaale oo ah taliyaha guutada lix iyo labaatanaad ee dowladda federaalka cali jeyti cismaan oo ka mid ah horkacayaasha maleeshiyaadka dagaalka lagu jebiyey oo aan khadka teleefoonka kula xiriirnay wuxuu ka cudur daartay inuu bixiyo wareysi ku saabsan dhacdadii maanta shalay ayay ahayd markii dagaalkan oo kale ah uu ka dhacay beereyabaal kaasoo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhintay howlgal ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada baydhabo howlgal guuleystay oo dagaalyahanoo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab habeenkii xalay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa dhegta dhiigga loogu daray laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska ee maamulka ee isku magacaabay koonfur galbeed waxayna mujaahidiinta askartan ka soo furteen hal qoryo ee k fodhisaban ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu ku fashilmay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab farxaan cali cabdulaahi ayaa warkan inoo akhrinaya daahir amiin jeesow oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in madaxweynaha dowladda federaalka ee xasan sheekh uu fashil ku yimid dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu tilmaamay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku sugan yihiin duleedyada magaalada muqdisho islamarkaana aysan jirin wax guul ah oo laga gaaray dagaalkooda haddiiba uu rabo waa in la xoreeyo haddiius rabo asaan shaki ka qabaa shakiga aan ka qabaa waxaa weeye dagaalkii shabaab lagu xureynaya fayskii labaad uu joojiyey oo fayskii koowaada ayuu joojiyey intee dal laga xoreeyey qalimow ayaa shalay daraad wiilaan adeer u ahay lagu soo diliyo oo aan halkan ku aasay oo military oo aan jeclahay oo weliba danab ah ayaa lagu soo dilay basra tag basra ay joogaan beertii calmahdiya maxkamadda gaalkacyana dadaa la geeyey iyo mudug xasan ayuu sidoo kale ku eedeeyey inuu qabyaalad ka shaqaynayo islamarkaana uu dayacay maleeshiyaadka macawisleyda ee ka garab dagaalamayey ma ogayahay xasan madaxweynaha haddii isku fikiriy inta yaroo duluuqoo reerkiisa ay degaan oo qoyska isagaa iskasii dhashay oo ay degaan inas yidhaahdo maantayaan ciida idinkaan inas yidhaahdo inas rabo waa goonigeeda wallaahi aniga hadda fiiri madaxweynaha soomaaliya ayaa qabiilka qabiilaadka kala jecel hadda horena waa u iriyo de mar walbaba muxuu ahay arrintaas ay madaxda ugu baxayso oo waddooyinka loo xiranayo waxaasoo dhan ciidankii dagaalamay ayaa la dayacay ciidankii dagaalamay ayaa la dayacay haddaba dagaalka u dhexeeya shabaabulmujaahidiin iyo dowladda federaalka ayaa ah mid in muddo ah soo taagnaa iyadoo kooxo khubaro ah oo ka faallooda ammaanka soomaaliya ay horay u sheegeen in habdhismeedka ciidanka al-shabaab yahay mid xooggan muddadii ay dowladda federaalku waday la dagaalanka mujaahidiinta al-shabaabna aysan jirin wax muhiim ah oo ka muuqda hoosudhac ku yimid awoodda jihaadiyiinta ku sugan soomaaliya iyo qaybo ka mid ah bariga afrika khilaafka u dhexeeya kooxda t b l f ayaa laga cabsi qabaa inuu isku bedelo gacanka hadal faahfaahinta warkan waxaa inoo qaada dhigaya mubaarak cumar gobolka tigray ee dalka etoobiya waxaa ka taagan xiisado u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka t b l f kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay ay soo xoogeysanaysay xiisadooda kulan degdega oo yeesheen golaha wasiirada ee gobolka tigray oo ay bayaan ka soo saareen ayay ku buriyeen go-aanka horey ugu soo baxay taliyayaasha t b l f iyagoo intaa ku daray inaysan samayn karin wax tilaaba oo ka baxsan hay-adaha ammaanka ee gobolka tigray go-aanka hore ayay ku sifeeyeen inuu yahay mid halis gelinaya mandiqadda sidoo kalena sababi kara in amni darro baahsan ay la soo daristay gobolkaas iyadoo ay ka dhaceen magaalooyinka waaweyn banaabaxyo gilgilay gobolka tigray banaabaxyadan ayaa waxay ka dhaceen magaalooyinka aksum iyo maqalla kuwaasoo lagu kala taageerayay labada dhinac sidoo kale waxay banaanbaxyadan ka dhaceen magaalooyinka cadwa iyo maajaw kuwaas oo qaarkooda lagu taageerayay maamulka kumeel gaarka ee uu majaraha u hayo kitaajo riida si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii dambe cerka isku sii shariiray khilaafka ka dhex aloonsan mas-uuliyiinta maamulka t b l f kuwaas oo laba garab u qaybsamay iyadoona loo badinayo in khilaafkooda isku bedelo dagaalo gacanka hadal oo dhaliya khasaarooyin kala duwan meydka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada bered xaawe ee dowladda federaalka ayaa muddo maalmaha yeelay cisbitaal ku yaala magaalada muqdisho cali aadan xasan ayaa warkan inoo akhrinaya
meydka guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee degmada beled xaawo ee dowladda federaalka ayaa muddo maalmo ah yeela isbitaal ku yaala magaalada muqdisho cabdifataax nuur mataan oo ah guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee maamulka degmada beled xaawo ee gobolka gado ayaa dhowaan ku geeriyooday qarax lagula beegsaday gobolkaasi haddana meydkiisa ayaa muddo maalmo ah yeela isbitaalka degfeer ee magaalada muqdisho meydka mas-uulkan la dilay ayaa weli laga dhoofanin magaalada muqdisho taas oo sabab looga dhigay xayiraada saaran dowlamaadyada korneel aadan rufle oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in mas-uulkan la dilay aanan lagu aasi karin magaalada muqdisho waxa uu sabab ugu dhigay in haddii lagu aaso ay ka cabsi qabaan in xasan sheikh uu qabrigiisa faago shan iyo labaatankii bisha ayuu ku geeriyooday cisbitaal digfeer meydkiisina weli meeshaasuu yaalaa cunaqabatayntii duulimaadyada cadaawadu ay ku salaysnayd ee ka jirtay gobolka gado garoonkii degmada doolow deegaanada daawo la yidhaha baled xaawo doolow luuq gobolada n f d iyo soomaali galbeedba galoon u ahaa madaxtooyada soomaaliya wuu xiran yahay muddo laba bilood ku dhow cillo kale oo soomaaliya kusoo cusboonaatay cabsideedna waa jirtaa sida soomaaliya ay la wada socotana dowladdii soomaaliyeed mayd kasta oo meel dowladeed ama goof lagu aasaba lafihiisa waa lala baxayaa cabsi naga hayso haddii dalkiisii hooye weeye caasimadda lagu aaso in lafihiisa la bixiyo in dhulkiisa meelaan la faqanaynin lagu aasaa dadku jeclaysteen xabaashii la geliyana inuusan ku badbaadayno lafihiisa lala baxay ayaa noo soo baxday garoon laga soo duuliyo iyo meel laga soo dejiyana waa lalaya mana aha mas-uulkii ugu horreeyey ee lagu dilay degmada beled xaawe ee gobolka gado warkaan dhegeystayaal fiidnimadan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ee alfurqaan dad rayid ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeynay diyaaradaha shishe ayaa ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka bari faahfaahinta warkaan waxaa la diyaaraha oo inoo soo jeedinaya maxamed qaasim wararka ka imaanaya gobolka bari ayaa sheegaya in tiradad ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen duqayn ay geysatay diyaarad dooraan ah oo ka dhacday deegaan ka tirsan gobolkaas duqaynta oo ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn oo loo badinayo inay leedahay dowladda maraykanka ayaa waxa ay si gaar ah kaga dhacday deegaanka sixno oo ka tirsan degmada qandala ee gobolka bari qoys reer baadiye ah ayay baagsadeen diyaaradaha shisheeye waxaana ay dil iyo dhaawac u geysteen haween iyo caruur ka mid ahaa qoyska la beegsaday inta la xaqiijiyey laba dumar ah ayaa ku dhimatay duqeynta diyaaradeed ee ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka bari halka ay ku dhaawameen kow iyo toban kale oo ay caruur ku jiraan qoyska oo degan mandiqad baadiye ah oo aan magaalo u dhoweyn ayaa waxaa lasoo werinayaa in dadka dhaawacmay ay u baahan yihiin gurma deg deg ah oo aysan weli helin diyaaradaha shisheeye ayaa marar badan waxa ay sidan oo kale duqeymo uga fuliyeen qaybo ka mid ah dalka soomaaliya si gaar ah koonfurta dalka kuwaas oo ay ku laayeen dad rayid ah warkii dhegeystayaal fiidnimadan aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan caawa inaga intaa